waxaa laga yaabaa inay maqashiin dhaliilo fara badan oo darso kala dhalilaya waxaan idiin sheegayaa wax qashiin dhaliilo fara badan oo darso kala dhalilaya waxaan idiin sheegayaa waxaa la yidhaahdaa nisfu naasi acdaa haadaa in cadal garsoorku markuu cadaalad sameeyo dadka boqolkiiba kontona collo ah boqol xukun markii la soo saaro konton qof yaa markiiba ku diidan kontonkii soo haray labaatana qaldaynaa bini aadamana maxaa soo haraya boqolkiiba soddona soo haraysa inta dadka wax loo xukumana waa inta masaakiinta inta badan inta idaacadaha tagta oo kacay tagta kuwa madaxweynaha u taga kuwa ra-iisul wasaaraha u taga waa inta tuugadaah annagu aan soo cayrinay oo lacag tale oo kibray wey ma garate dadka masaakiinta wax u xukumo masaakiin wey halkaa iska- iska tegaya garsoorka wax noo qabta male kuna ammaani maayo kuna caayi maayo laakiin kuwa dheereeya oo xafiisyada duqa magaalada tegay oo ra-iisul wasaaraha tegay oo madaxweynaha tegay waa kuwa dadka dhacaya soomaalidu waxay tiraa tuugo intaadan tuug dhihin yay tuug ku tiraaday waxaan kaloo la qabaa duqa magaalada muqdisho hadalku ka dhawaajiyo ahaa waxaan ka shaqeynana siyaasi anugu golaha shacabka waxba ka sheegi maayo laakiin qayb ka mid a shaksiyaad ka mid a waa laga shaqaylaya